barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa salaasa bisha sebteembar waa labaatan sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinka soo jeedinaya anigu waa maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa ama waraysi aan la yeelanay fanaanada reer jabuuti ah oo dhaqataa bisadaha aduu bisadii sidii aan gacanta u waayey way kortay haddeed bisad qurux badan oo weyn bay noqotay dee waatan dhashay ilaa hataa ma- bilowga anaa ka dhaliyay hadda iska jir ubadkii horreeye dhalaysay anaa ka dhaliyay gacantayda kaga dhaliy toddobay dhashay markii horreysay markii dambena shan bay dhashay aduu sideed iyo afartan bay noqdeen tarankeeda
waxaad kalood maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada reer jibuuti ee badda u aada inay jimicsi sameeyaan wiiggii waxaan aan tagaa saddex jeer afar jeer sidaa hadba iigu asmaxdo shaqadu anuu shaqada markaan ka soo rawaxo markaasba badda ayaan maaragtay aan aan iska galaa kolka aad iyo aad maaragtay ayay caafimaadka jidhka ugu fiican tahay
sidoo kale qodobada aad maqli doontaa waxaa ka mid ah heesii kala duwanaa aan barnaamijka ugu talagallay qadangaari haween garabsiinin halyilba muuhantiya anna hiifka jacayl hodadaamiya ciil adunbaygu habeen anna hiifka jacayl hodadaamiya ciil adunbaygu habeegu habeegu habeen
heestaasi iyo qodobadii kale qaybaha ka maqasheenba waxay ka mid yihiin barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee ma aan idiin hayno maanta marka horese warkii caalamka oo kooban sarkaal sare oo maraykana ayaa sheegay in ay ruushka u taallo inuu sii shaqeeyo qorshihii xabajoojinta ee suuriya laga hirgeliyay iyo in kale mas-uulkan ayaa sheegay in la qorsheeyey kulamo heerkoodu sarreeyo kaasoo ruushku uu qayb ka yahay waxaana kulamadaas loogu talagalay in la isku weydiiyo halka ruushku uu u baahan yahay iyo halka horey looga soo s- sii socon karayo sidoo kale waxaa socda kulamo ay qayb ka yihiin ergo ka kala socota ilaa iyo sagaal dal waa sagaal iyo toban dal oo ku jira guddiga taageerada suuriya iyo weliba kulan kale uu leeyahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay mas-uuliyiinta ammaanka ee dalkan maraykanka ayaa ka fikiraya in qofkii ku lugta lahaa qaraxyadii ka dhacay new york iyo new jersey uu xidhiidh la lahaa kooxo argagixiso oo dibadda ah iyo in kale sidoo kale waxay baadhayaan sababta ku kaliftay eedeysanaha in uu weerar geysto islamarkaana uu dhaawaco ilaa sagaal iyo labaatan qof booliska ayaa gacanta ku dhigay axmed khaan rahami oo muuqaalkiisa ama ay ka dhex heleen kamaradaha waxduuba isaga oo ku sugan goobta qaraxu ka dhacay
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad la socotaan barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada maanta fanaanada reer jabuutiya ayaa ka sheekeynaysa sida uu ay- sida ay u xanaanaysatay una korsatay bisad yar taasoo xitaa mararka qaar ay iyadu gacanteeda kaga umulisay fanaanadan ayaa sheegtay in tafiirta bisadaasi ay gaadhay ilaa iyo siddeed iyo afartan xaba haddaba waxaa la kulmay fanaanadaasi waryaheenna boorama haashim sheekh cumar good mardiya siciid jaamac waa fanaanad reer jabuutiya waxaan ka waraysanaynaa wakhti ay bisada ku korisay magaalada jabuuti sheekada bisadaha ee qisada dheer noqotay ee aad jabuuti ku korisay wakhti may ahayd maxaase kugu kalifay inaad bisadaha koriso horta waxaad labadii kun iyo labadii bisad yaroo habeenii soo gashay iyadoo gaajoonaysa maqrib anoo daaradda fadhiya xagga kaniifka ii dhaaftay ma arkayo markaa yowdeedii maalikii ka maqlay waan soo qaaday waa bisad gaajoonaysa waan dhergiyey aduu bisadii sidii aan gacanta u waayey way kortay haddeed bisad qurux badan oo weyn bay noqotay dee waatan dhashay Si- aduu si- kolbayn bay dhalisa kolbayn waa- ilaa hataa ma- bilowga anaa ka dhaliya hadda iska jir ubadkii horeye dhalaysay anaa ka dhaliya gacantayda kaga dhaliya toddobay dhashay markii horeysay markii dambena shan bay dhashay aduu sideed iyo afartan bay noqdeen tarankeedi waa la iswada leekaaday magac baan u bixiyey marka bisadii bishaaraan u bixiyey bishaaro waxay sii dhashay sideed iyo afartan sideed iyo afartankii mid iyo magac baan u bixiyey kaa magacaan ugu yeedha maahine ka kale iima imanayo sidii bila'aadan oo kalean dee isku isku afgaranay markaa maadaama ay sideed iyo afartan xabadood ay noqdeen oo bisadaa amase makulaala sida loo yaqaano halkee inaad ku kala xanaaneyn jirta hooy waar daaradda baalkan horta baalani cadaawo badan oo jiro ayaa iyayna kaa ilaaliyaan moogtahay qola fooqa aqalka dushiisay seexanayaan qola ma- xagga musqushay seexanayaan qola madbaxay galaan qola gudahay la joogaan daa sariirtaa sidaa laysku warayaa nacam mid walba meel buu ku ku uu uu seexan jiray ahayd markaas soomaalidu kuma daysadee bisaaskaa ilaahay ii diray ilaahay baa ii diray dee arsaaqadoodan iigu soo dhibaan waxba ma siinaynin anuu shaqaalan baanu ah, ilaahay baa ii- ayaa ii- ii diray moogtahay ayay ku odhanayeen maxaad ku falay waxani een, ay- abaal ma laha haddaad wax kasta siisida sideynay abaal u lahayn markaan anu- aan dilaya anugu haddaan wax yeelo ilaahay ma arkayo markaa wax siinay siduuna u arkayn dambaynduus waaya waan ka cadhoon jiray kelmaddaa markay yidhahdaan ajar aad iska burinaysin weeyaan baan ku idhahdaa kelmadaasi ay odhanin ani dee habeen habeenada ka mid a anuu sidaa daaradda u fadhiyo dha- ayay soo dul fadhiisatay bisadii weyneyd ee dee kuwan dhashay ayaa dhabtayda soo fadhiisatay magaca bay leedahay marka bishaaraan u bixiyey markii u horreysay kacdayba bisadii saan dhogorteedii saa ugu salaaxayey umaan caradii waxay ku soo ereyadii ay ilahaayeen dadkii jaarkan iyo waxan ee markay arkaanba ay bisadii ka dhigayaan wax waxba ahayn unbay ku soo dhacday ereyo weligii anoona waa noqon habeenkaabana waa noqdeen ood hees u samaysaa
ereyadun bay ku soo dhacay Bish- bishaaro bisadaydii bal bal sidii aad ugu luuqeynaysa heesta ahayd u qad een, sidan iyo ereyadii igu soo dhaceen dee macalaxankii macalmadhihii bay ku soo dhacay marka markaasaan bishaaroy bisadaydiyey aadmigu wuxuu igu yidhaa abaal ma laha aakhiro indhaha isku haysa arrintaa maxaa ka jira korunba ii soo raagtaa miyaa unba tiri waaba jawaabtii showilay dhag jawaabtii bay igu soo dhacday marka allaa garan aakhire ayaa arkayoo ka yimid baxsigu waa ayaan qodhe abaalkaadii tartiyo itaalkaaga aan qabo allah allah kugumi- kugudi umooy ayay igu jawaabtay inaad ereyga gartay mooyaane abaalkaadii tortiyo itaalkaagaa aan qabo allah kuu guday umoy anigu waxba kuu qaban kari maayo nacam ilaahay baa abaalkaadii maanta hii gelaysa ku ab- ku abaal marin bay taagan tahay ilaahay baa kaa abaalmarin doona jasaayigayga ku siin doona siin intaad waxay qabatay bay taagan tahay markaa bisadahaygiina saabay ahaayeen waxaa jirtay xitaa tuu ayadu un dhashayoo sida iskaga caafimaad qabay or curi buu ahaa siduu caafimaad u- ka- u kabcay uu qurux badnaa uunbaa lugaha lasoo duuba dhinacun baa loo jiifiyey laba sannadood baan kartoon ku dhaxay ood ku ilaalin jirta haa ku jelayay intii ay tii alla u imanaysay sidaa buu u yaalaa dhinac haddaad qaadood saribada geysid ma ma- qanjirka halkaa lama soo qaadan karayo markaa halkaa baan ku jeli jiray oon biyaha ku siinayo oon hilibka ugu goganayo een, waxaan u sameeyey sidii ciyaalka xaartire iyo kuushasho waan ka kala bedelayaa dharka ilan dhankaa unbuu u jiifaayo wuu ku kaajaya oo ku xaaraya markaabaan gaanyo xidhanayo oon ka qaadayo oon intaa daadinayo oon in kale u gelin jiro maana maana tusin dhakhaatiirta xanaaneeya xayawaanka ee xanuunada yaqaan waan geeyey waxba waa laga qaban waaye mid waxaa jirtay aan laba bilood saddexdii cishaba mar tagsi u karin jiray aaley ratuur go ambag aeroboortka ilaa iyo een, xaafadaha iyaga oon qaadi jiro jones baa ku dhacay kaniif bay ku dhacday kaniifkii baan kasoo saarnay jones naxdintii waxay tahay jones indhihii huru- hurud bay wada noqdeen laba sanado een, taas labadaa bilood s- s- waxaan kusii siinin dhakhtarka xoola een, xayawaanka nin gaaloo caddaana wuu soo irbadin jiray aakhirkii wuxuu iga yidhi ayaa intuu dambeysay intuu sitaa u qabtay way dhamanaysaa buu yidhi kolkuu irbad buu ku muday cuntadii buu ku eegay cuntadii bay qaadan weyday biyuu ku eegay way qaadan weyday markaasuu way dhimanaysaaye naaskii hooyadeedna ma qaadanaysa soo ma maantii caawiya berri mid bay dhimanaysaa buu yidhi ka samir weygeed aad bay gaaladuna u ixtiraama marka cid kaa caawin jirtay oo dhaqaale ahaan iyo waxaad ugu caawin jirtay ma jirto haba yaraatee ilaahay bay caawinay taasi waxay ahayd fanaanada reer jabuuti mardiye siciid jaamac oo aan ka wareysananay qisadii bisadihii ay ku xanaanin jirtay magaalada jabuuti
aad u mahadsan yahay wariyaha v o ee burama haashim sheekh cumar good oo sheekadaasi xiisaha lahayd inala socodsiinaya haatanna haddaynu isla dalka jabuutiba aadno waxaa jira dhalinyaro kala duwan oo toddobaadkiiba mar ama laba jeer badda aada si ay halkaas ugu ugu sameeyaan jimicsiyo kala duwan ama wakhti dheer ku qaataa in ay dabaashaan iyagoo u arka inay tahay arrin jidhka u wanaagsan oo caafimaad laga heli karo haddaba wariyaha v o a jabuuti sagaal siciid faarax ayaa la kulantay mid ka mid a dhallinyaradaas warbixintan ayayna nooga soo dirtay dad badan ayaa u taga badda in ay kulaylka uga dhuuntaan laakiinse waxaa jira dhallinyaro aad u fara badan oo reer jabuutiya kuwaasoo badda ka dhigtay caado islamarkaana aaminsan badda in laga helo waxyaabo badan oo caafimaadku ugu horeeyo waxayna sidoo kale badda dhexdeeda ku sameeyaan isboor ama jimicsi taasoo baddu ay kow ka tahay waxyaabaha lagu sameeya jimicsiga waxaana ka mid ah dhalintaasi cali casoowe Ah, waxaa la dhahaa cali casoowe cabdilaahi waxaana deganahay belbalaa oo kaarteyga lagu magacaabo kaartetank markaas badda aad ma aragtay ayaan u xiiseeya anigu waqtiyada xagaaga siiba xataa waqtiga jilaalka anigu aad baan u tagaa waqtigaan firaaqada ah haysto aan shaqada aan ka maqanahay waxaan isboor ka dhigtaa badda wiiggii waxaan aan tagaa saddex jeer afar jeer sidaa hadba iigu asmaxdo shaqadu anuu shaqada markaan kasoo rawaxo markaasba badda ayaan maaragtay aan aan iska galaa kolka aad iyo aad maaragtay ayay caafimaadka jidhka ugu fiican tahay waqtiyada aan tegana waxaa ka mid a een, sabti ilaa khamiis intaa udhaxaysa hadba waqtigaan ka haleelo waayo jimcihii aad bay u badan yihiin dadka kasoo badda imanaya kolka faamiyadii ciyaalkii dhalinyartii odaya wa- looma kala hadho markaas firaaqo male aad bay ciriiri u tahay kolka anigu waxaan jeclaystaa maalmaha kale aan si nafis aan iskaga dabaasho oo bilaa buuqa kolka si fiican ayaan maaragtay waqtigayga ku qaataa badda baddu wax badan oo caafimaadka ay ka mid tahay een, xididada een, dhiikarka een, cholesteroolka waxyaaba badan bay la dagaalantaa Een, eh, xataa wadna xanuunka laftigiisa kolkaa badda caafimaad oo dhan isboor oo dhan baa ku dhan kolkaa aan waxaan odhan lahaa shacabka inta aana ogeyn ee maanta haysata xeeb aana ka faa'iidaysanayn inay ka faa'iidaystaan eh, waqtiga firaaqada ay haystaan inay siiyaan saacad ama laba saacadood oo maaragtay ay badda ay galaan ay dabaashaan kolkaa caafimaad badan bay kala kulmayaan kolkaas waxaan odhan lahaa wixii allah wixii maaragtay wakti ah, dhulka ah, bilaa macniga iska jooga badda inay kasoo faa'iidaystaan kii ah, kaleete kasiiba fiican ba een, kalluumaysi een, ah, ka- ka doonta eh, badda maaragtay kalluumaysi u doonta anu maadaama oo aan- aan kalluumaysi aan doonan laakiin isboor ahaan uman u tagaa iyo caafimaadka maaragtay inaad ah, aad iyo aad maaragtay caafimaadkaaga ugu dhowrtid oo isboor ahaan ayaan u tagaa jirkaaga aa u dhismo Eh, laakiin waxaa nagaga sii wanaagsan baa malaynayaa ragga kale a maaragtay badda kasii ka shaqaysanaya ee dhex gala ee xataa habeeno eh, dhexdeeda badda dhex jooga weliba isku dayda markaa inaad fayad yar qaadatood badda sidaa u dhex seexad habeen may iskuma dayin laakiin waan jeclaa ee waqtigaan ay ii saamaxayn se- waan raacay fadeed eh, tajooraan ku tegay eh, baagga tajooraan ku tegay kolkaa anu badda aad baan u jeclahay cali casoowe waxa uu dhalinta kale ee reer jabuuti aan ku baraarugsanayn faa'iidada ku jirta gudaha badda ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan oo badda ay soo galaan isagoona sheegay in ay jiraan dad badan oo aan haysan bado islamarkaana dalka jabuuti u yimaada inay ka faa'iidaystaan badda iyo faa'iidada ku jirta kolkaa waxaan jeclaan lahaa dadka aana maaragtay aa ku baraarugsaneyn badda badda waa caafimaad badda waa inaad timaadiin baa leeyahay waa inaa maaragtay kasoo qayb gashiin waa inaa maaragtay waqtigiina in yar aad siisiin oo kooban si aad u dabaalataan oo jidhkiina aa u dhistaan oo caafimaadkiina aa ula socotaan kolkaa waqtiyada subaxa kalaa horena eh, dawa ayay ku sheegaan soomaalidu waxa sii baan la hadlayaa walaalaha maaragtay aana badda aana iman ee meelaha ku qayilaya ee bilaa yacniga qayilaada wada ee jaad un u fadhiya inay waqtigooga caafimaadka maaragtay badda ay arkaan ay kasoo qayb galaan badda ay yimaadaan taasaan ku waanin lahaa inamada jaadka cuna wallaahi wadankeenu waxaan leenahay jasiirado aada u qurux badan oo maaragtay dalxiis loo tago dhalinyarada reer jabuuti ayaa u kala baxa saddex nooc marka ay noqoto dhinaca badda kuwa badda u taga keliya inay kuleelka iskaga soo reebaan kuwa fahamsan qiimaha baddu ay leedahay oo inta badan wakhtiga firaaqada geliya iyo kuwa aan ku baraarugsanaynba qiimaha baddu ay leedahay islamarkaana xataa aan tegin si ay badda hawo ugu soo qaataan sagal siciid faarax v o e jabuuti
aad bay umahadsantahay sagal haatana dhinacii heesaha haddaynu u beydhno waa hees uu qaado fanaanka cabdihaani magaceeduna yahay gaari haween
haddan gaari haween garabsiinin halyayliba muuhantiya anna hiifka jacaylku dadaamiya ciil adunbaygu habeen anna hiifka jacaylku dadaamiya ciil adunbaygu habeegu habeegu habeen haddan gaari haween garabsiinin halyayliba muuhantiyaan anna hiifka jacaylba dadaamiya ciil adunbaygu habeen anna hiifka jacaylho dadaamiya ciil adunbaygu habeegu habeegu habeen naftan heeranada ilow caashaq badee adunbaa hora leh alla iga hielin karee naftan heelanada ilow caashaq badee adunbaa hora leh iga hielin karee u hagoo kalgacayl jacayl kalgacayl anna aan hadhsadee uhago kalgacayl jacayl kalgacayl anna aan harsadee Aa, naftan heeranada ilow caashaq badee adunbaa hora leh una iga hielin karee waye naftan heelanada ilow caashaq badee adunbaa hora leh iga hielin karee u hagoo kalgacayl jacayl kalgacayl anna aan harsadee u hagoo kalgacayl jacayl kalgacayl anna aan harsadee haddan caashaq hagayn admi hooy ma dhisteen qaluu ku hirtee anna hawsha addoonayun bayraha dheenta waan hamiyaa anna hawsha addoonayun bayraha dheenta waan hamiyaa hamiyaa hamiyaa haddan caashaq hagayn admi hoy ma dhisteen qaluu ku hirtee anna ilow caashaq bade adunbaa hora leh iga hiilin kare naftan heelanada ilow caashaq bade adunbaa hora leh alla iga hiilin kare u hagoo kalgacayl jacayl kalgacayl anna aan harsadee anna aan harsadenaftan heelanada ilow caashaq bade adunbaa hora leh iga hiilin kare naftan heelanada ilow caashaq bade adunbaa hora leh una iga hiilin kare u agoo kalgacayl jacayl kalgacayl anna aan harsadee u agoo kalgacayl jacayl kalgacayl anna aan harsadee naftan heelanada ilow caashaq bade adunbaa hora leh iga hiilin kare naftan heelanada ilow caashaq bade adunbaa hora leh una hiilin u hagoo kalgacayl jacayl kalgacayl anna aan harsadee
hadaynu heestaas ku luuqaynay fanaanka cabdihani intaas kaga nimaadnona laanta afka soomaaliga e v o eed nagala socdeen haatanna axmed cali sheekh ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha kulamo cayaareed oo xiise badan ayaa caawa iyo galabta inta badan ka dhacaya dalalka qaaradda yurub haddii aynu ku horrayno dalka jermalka waxaa dhici doona kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi ee bundesliga kooxda darmstad ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga hoffenheim hamburgna waxay u safri doontaa kooxda freiburg kooxda ingostad ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga entrek frankfort halka ciyaarta ugu adagna ay dhex mari doonto kooxaha wolfsburg iyo brushi dortmond waxaana ciyaartaasi ka dhici doontaa garoonka kooxda wolfsburg horyaalka dalka talyaanigana kulan ka tirsan ayaa dhici doona waana kulan aad u adag kooxda a c milan ayaa waxay martigelin doontaa naadiga laazio dhinaca horyaalka dalka sbainna kooxda malaga ayaa waxa ay garoonkeeda kula kulmi doontaa kooxda ibar halka naadiga real batis ee u safri doonto kooxda zaviya dalka ingiriiska waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan koobka loo yaqaano e f l cab oo hore loo odhan jiray carlin cab waxaana is arki doonaa kooxaha a f c bournemouth oo la kulmi doonta naadiga bristol north end kooxda brighton hove and albion ayaa la kulmi doonta naadiga reading kooxda liverpool waxay u safri doontaa naadiga derby county naadiga norwich ayaa aadi doonta kooxda everton leeds unitedna waxay martigelin doontaa naadiga blackburn rovers ciyaarta ugu adagna waa ciyaarta dhex mari doontaa kooxaha leicester city iyo chelsea ciyaartaasina waxay ka dhici doontaa garoonka kooxda leicester city ee king power stadium naadiga newcastle united ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga wolverhampton wonders halka arsenaalna ay u safri doonto kooxda nottingham forest horyaalka laliigaha dalka faransiiska waxaa dhici doona laba kulan kooxda liil ayaa waxay martigeli doontaa naadiga tolo halka baris saint germain ay la kulmi doonto kooxda diqon dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana golhayaha kooxda chelsea tibo coctua ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu doonayo in uu ku laabto horyaalka laliigaha dalka sbain ciyaaryahankani ayaa muddo saddex sana waxa uu la joogay hadda ka hor kooxda atletico madrid markii kooxda chelsea ay am ahaan u siisay waxaana kooxda chelsea uu dib ugu soo laabtay markii uu muujiyey ciyaar aad u wanaagsan qandaraaska uu kula jiro kooxda chelsea ayaa waxa uu ku egyahay sannadda waxaana tiba koktua uu shaaca ka qaaday inuu doonayo in qandaraaskiisa uu dhammaysto kooxda chelsea waxa ay sheegtay inay doonayso inay sii haysato ciyaaryahankan oo jir ah xagaagii tegey ayaa waxaa si aadaa loola xidhiirinayay kooxda real madrid oo la sheegay in ay doonayso markii ay ku guuldaraysatay inay hesho ciyaaryahan david dakeya hase yeeshee taasi ma aanu dhicin
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo ciyaarahayna la socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington haddii aad wax fikrada amaba aragtiya oo barnaamijkan ku saabsan aad haysid waxaad nagala soo xiriiri kartaan ciwaankayga internetka v o a somaly dot com ama waxaad la xiriiri kartaa wariyaashayada gobolka si fikradaada aad ugu gudbisid haatanna aan u gudb- aan ku noqdo dhinacii iyo kaalmaha heesaha waa heesu inoo qaado fanaanka maxamed b k
duunkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye adduunkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye goyna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilayo haddaan soo marudhan lahaa goyna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilayo haddaan soo marudhan lahaa markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayuu ayuu ayuu rugadaa in badan markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayuu ayuu ayuu rugada ayuu badayay haddana kamayeed baxeen allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa haddana kamayeed baxeen sidii sidii gololka reen ayaan ku agmeeraya anigoo cawa haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada uniyo bahay uma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen
heestaasi maxamed b k waxaa u dambeysay barnaamijka dhallinyarada ee duhurnimo intaynu mar kale kulmi doonno oo afarta maanta aynu dib u kulmi doonno anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo jemi fariya oo dhinaca farsamada noo joogay waxaanu dhammaantiin leenahay sidaas iyo duhur wanaagsan qaban kareen markuuse aadmi galay asqiyo aan talo lahay ayuu ayuu markuuse aad migalay